ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada maanta oo sabtiha barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqollixdanilabaad oo xidhiir ah wargeys ka soo baxa dalka faransiiska oo daabacay in imaaraadku qoranayo kumannaan calooshood ushaqaystayaal ah oo ka howlgala waddamada yemen iyo soomaaliya dowladaha ruushka shiinaha iyo iiraan oo sameeyey dholotus military sweden oo baaraysa meydka nin in muddo a la la'sanaa oo hadda la helay iyo xalqada afaraad ee taxanaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasallam qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqollixdanilabaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey waxaynala socodsiinayaa walaalkeena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee marinka ghaza ayaa galay maalinkii boqol lixdan iyo labaad oo xidhiidh ah waxaana ay ciidamada yuhuuddu geysanayaan xadgudubyo kala duwan oo sababay dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah waxaa sidoo kale jidaa ghaza ka taagan xaalada adagu xagga nolosha ah iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayna reer ghaza ku qaadanayaan xaalada adagoo macluul ah maanta oo sabti ah ciidamada yuhuudda waxay ku kaceen majaasir hor leh oo ka dhan ah dadka muslimiinta ee ghaza ku sugan duqeymaha dhacay maanta ayaana waxaa ku shiiday tobanaan ruux oo iskugu jira caruur iyo haween aan waxba galabsan maktabka warfaafinta ee jidaa ghaza waxa uu sheegayaa duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen guryo iyo goobo isku imaatin ah oo ku yaala muqayimka jabaaliya iyo guud ahaan bartamaha jidaa ghaza ay ku shiideen in ka badan soddon iyo lix ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo aada u badan isbitaalka shuhadaa ul aqsa ayaana maanta martigelinaya dhaawacyadii ka dhashay duqeymihii ka dhacay bartamaha jidaa ghaza qaar badan oo ka mida dadkii duqeyntu ku halashay guryahooda ayaana la geeyay isbitaalka howlwadeennada caafimaadka ayaana ku dadaalaya daaweynta dadka dhaawacyada qaba sida ay sheegayso wasaaradda warfaafinta ee marinka ghaza xaafadda ardhimaan leh bartamaha jidaa ghaza iyana duqeyn ka dhacdee waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac aada u badan sida ay sheegayaan qolyaha ka shaqeeya gurmadka deg dega waxaa burburka dhismayaasha hoostooda lagu laayay tobanaan ruux oo falastiiniyiin ah duqeynta ka dhacday arrimaal ayaana haleeshay guri ka kooban toddoba biyaano waxaana gebiyahaan burburay gurigii toddobada biyaano ahaa halkaasna waxaa ku shiiday qaar badan oo falastiiniyiin ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale sida aanu soo sheegnayna dad badan ayaa lagu la'yahay burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda xaafadda sheekh ridwaan ee waqooyiga jiida ghaza waxayna laga soo sheegayaa duqeyn diyaaradeed oo ay yuhuuddu la beegsadeen laba guri oo ku yaala xaafadda waxaana ku shiiday duqeyntaasi dhowr ruux oo falastiiniyiin ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan wasaaradda warfaafinta ee marinka ghaza waxay sheegaysaa in ciidamada yuhuudda ee afartan isdeedii saac ee lasoo dhaafay ay ku kaceen in ka badan shan xasuuq oo kala duwan kuwaasoo ay u geysteen dad barakacayaalla oo sugayay deeq raashin ah waxaana ay duqayntu haleeshay dadkii sugayay raashinka iyo weliba baqaarkii ay ku keedsanaayeen raashinka habeennimadii xalay ciidamada yuhuudda waxay diideen in isbitaalka alkuweyti ee magaalada rafax la geeyo dad badan oo dhaawacyo qaba dadkan ayaana ku dhaawacmay duqeyn ka dhacday agagaarka isbitaalka waxaana ay yuhuuddu sortaageen in la geliyo isbitaalka si looga daaweeya dhaawacyada soo gaaray tan iyo bilashada bisha barakeysan ee ramadaan waxay ciidamada yuhuudda ku direen jiida ghaza in ka badan konton iyo lix ruux oo iskugu jira caruur iyo haween ka mid ah barakacayaasha reer falastiin waxayna ku dhaawaceen tiro kale oo gaaraysa saddex boqol oo ruux waana inta lagu guda jiray bishan ramadaan oo keliya geesta kale waxay kooxda muqaawamada falastiiniyiinta shaaca ka qaadeen in ay dileen askar ka tirsan ciidamada yuhuudda inta ay ku guda jireen duqaynta maatidii sugaysay deeqda raashinka waxay muqaawamadu sidoo kale sheegtay inay qoriga arbijga ku beegsatay gaari cagaf ah waxayna halkaa ku dishay afar askari oo ka mid ah askartii saarnaa gaariga cagafka sidoo kale waxay muqaawamadu bartamaha jiida ghaza ku beegsadeen gaari nooca mikraafka ah gaariga ayaana gebyahaantiisa basbeelay kadib markii uu haleelay gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana halkaasi ku dhintay qaar badan oo ka mid ah askartii saarneed gaariga mandiqada bari ee magaalada ghaza waxay dagaalyahanada muqaawamadu madaafiici ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen askarta yuhuudda waxaana halkaas yuhuudda ku gaaray jab xoogan iyadoo laga dilay askar badan kuwa kalan laga dhaawacay iska horimaad toosa oo u dhexeeya kooxaha waxiska caabinta reer falastiin iyo gumaystaha yuhuudda ayaa sidoo kale ka dhacay magaalada khanyonis ee koonfurta jiida ghaza waxaana iska horimaadkaasi looga itaalroonaaday ciidamada yuhuudda jab xoogan ayaana dhabarka loo saariyey
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxmed sheekh cali waad mahadsan tahay dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada maantaan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah dowladda swiden ayaa baaraysa meydka ninla la-aa oo la helay magaalada stockholom ayaa laga helay meydka toddobiyo soddon sano jir laga helay boorso dad ay siteen oo lagu qabtay toddobiyo soddon sano jirkan ayaa meydkiisa laga helay vermadon oo kaabiga ku haysa magaalada stockholom ee caasimadda waddanka sweden meydka ninkan ayaa laga helay boorso isagoona jirkiisa laga helay jirdil aad u xoogan xeer ilaaliyaha xukuumadda sweden waxa uu sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dilkan magaalada stockholom ee caasimadda waddanka sweden waxaa marar badan ka dhacay dilal ceenkan ah oo loo geystay dad aad u badan geeska kale faransiiska ayaa ka dhawaajiyey saameynta calooshad u shaqaystayaal imaaraad ah oo ka howlgala dalalka yemen iyo soomaaliya intelligence online oo ah wargees ka soo baxa dalka faransiiska ayaa shaaca ka qaaday qorshe ay ku howlan tahay dowladda imaaraadka carabta kaasoo ay ku as-aasayso maleeshiyaad coloshood u shaqaystayaal ah wargeeska soo xiganaya sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee dowladda faransiiska ayaa ka dhawaajiyey in faransiiska uu ku howlan yahay taageeridda hirgelinta arrinkaas taasoo ay ka qayb qaadan doonaan kumanaan askari faransiiska ayaa ka shaqaynaya sidii uu imaaraadka u burburin lahaa cutubka cusub ee dagaalka oo ka kooban ilaa iyo saddex kun oo askari oo ajaaniib ah kuwaas oo la geyn doono yemen iyo soomaaliya ayuu yidhi sarkaalka oo u hadlay dowladda faransiiska tani ayaa ka dhigan in imaaraadka u dhibaato horle ka geysan doono labada dal oo horey ciidamo ugu joogeen si gaar ah dalka yemen oo ay ka geysanayaan xasuuqyo aada u foolxun ugu dambeyntii wadamada ruushka iiraan iyo shiinaha oo sameeyey dhoolotus militari dalalka ruushka shiinaha iyo iiraan oo sameeyey dhoolotus heer sare ah ruushka ayaa sheegay in maraakiibtooda dagaalka ay geeyeen xeebaha dalka iiraan kuwaasoo sida ay sheegeen ay ka qaybgalayaan dhoolotuska militari dowladahan ayaa dhoolotuska sameeyey gacanka cadmeed iyo badda carabta oo ah halka uu ka socda hardanka u dhexeeya dowladaha isku tilmaamay quwadaha caalamiga ah wakaaladda wararka iiraan oo lagu magacaabo irna ayaa shaaca ka qaaday in dhoolotuska uu bilowday maalintii talaalada aynu soo dhaafnay dhoolotusyadan wadajirka ah oo loogu magacdaray difaaca amniga badda ee laba kun afar iyo labaatanka ayay ka qayb qaadan doonaan maraakiibta iyo diyuuradaha dagaalka sida lagu sheegay war isniintii ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sidoo kale sheegtay in wakiilo ka socda ciidamada badda ee dalalka bakistan kazakhistan adarbaijaan cumaan hindiya iyo koonfur afrika ayaa dhoolatuska ka noqon doona kormeeryaal dhoolotuskan ay samaynayaan dowladahan ayaa kusoo aadaya iyadoo dagaalo iyo duqeymo diyaaradeed ay xulufada maraykanka ka wadaan badda cas kuwaas oo ka dhan ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ay tabantaabisa dowladda shiicada ah ee iiraan ayna laf dhuungashay ku noqdeen isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka dhegaystayaal wararkii caalamka maantay waa inaga intaa
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan iyagoo kale marnaba aan dhici karin in dunidan lagu arko dad meelo qaar ka shabaha mooyee waxay ahaayeen halyeeyo garab istaagay rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii uu geeriyoodayna xambaaray ammaanada ah in xaq la gaarsiiyo dunida tobanaan ka mid ah saxaabadaas waxay ahaayeen hogaamiyaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam noolaa ayuuna mas-uuliyaddu ku aaminay taasoo muujinaysa mansilada sarreyse iyo maqaamka ee ay kaga socnaayeen asaagooda saxaabiga halyeyga ah ee aan maanta idin wadno siiradiisa waa saxaabi ansaari ah kaalin mug weyn ku leh difaaca nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuuna ahaa halyey ku tilmaaman fulinta howlgallada gaarka ah wuxuuna dunida dhaafiyey madaxyaweyn laf dhuungasha ku noqday dacwada islaamka haddaba waa kuma saxaabigaas xalqadan afaraad ee tixanaha generaaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaa halkaas kasii ambaqaadaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد
كعب بن الأشرف رجل من أخبث يهود على رسول الله وعلى المسلمين كان يكثر الشعر ويعرف الشعر ويسب المسلمين في شعره ويحرض الناس عليهم لما سمع بانتصار المسلمين في بدر زاد حقده على المسلمين وقال عن قريش هم ملوك العرب وساداتها فلئن وقع ما وقع لبطن الأرض خير من ظهرها ثم ذهب إلى مكة يثيرهم ويذكرهم بقتلاهم ويحرضهم على الانتقام من المسلمين لقد آذى الله ورسوله حتى نساء المسلمين لم يسلمن منه ومن شعره قام النبي يوما بين أصحابه فقال من لكعب ابن الأشرف فقال محمد ابن مسلمة قال أنا له يا رسول الله
أو بعد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد لا ليس نرضى أن ينادوا من قريب أو بعد أو يستهين بهم على محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو waxa uu ka soo jeedaa qabaa'ilka ansaareed gaar ahaan reer aws hooyadii waxaa lagu magacaabaa khulayda binti abi cubayd waxayna ka soo jeedaa reer khasraj moxamed binu maslama waxaa lagu kunyeeyaa abu cabdiraxmaan ama abi cabdillaah wuxuu ka mid ahaa moxamed binu maslama raggii ansaarta ahaa ee ku islaamay gacanta saxaabiga muhaajirka ah ee muscab bin cumayr radia allaahu canh kaas oo uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam u soo diray magaalada madiina si uu islaamka oga dhex faafiyo magaalada ka hor inta aanu nebiga u soo hijroon markii uu bilowday dagaalkii jihaadka ahaa ee ay muslimiinta la galeen mushrikiin iyo yuhuud wuxuu moxamed binu maslama ka mid ahaa saxaabada safka hore kaga jirtay khasawaadka heer la sheegay inuu ka qayb galay dhammaan khasawaadkii rasuulku hogaamiyey marka laga reebo tabuug khaswadii bani qaynuqac wuxuu moxamed binu maslama ka mid ahaa raggii wacdaraha adag dhigay nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaana siiyey cambuurbireed ka mid ahaa khanaa'imtii laga qaatay reer bani qaynuqaac moxamed binu maslama ayaana ahaa ninka kormeerayey soo ururinta hantida yuhuudda iyo barakicintooda taas oo uu u diray nebiga sala allahu calayhi wasallam marka laga hadlo khaswadii uxud oo ka mid ahayd khasawaadkii ugu adkaa ee iskaga hor yimaadeen muslimiinta iyo mushrikiinta wuxuu moxamed binu maslama ka mid ahaa raggii maalinkaasi wacdaraha dhigay markii ay rag badani carareen gaaladuna isku dayeen inay nebiga salaallahu calayhi wasalama dilaan wuxuu moxamed binu maslama ka mid ahaa afar iyo toban nin oo maalinkaasi sugnaaday kuwaasoo toddoba ka mid ah ansaar ahaayeen halka toddobada kalena ay muhaajiriin ahaayeen wuxuu sidoo kale khaswadii uxud moxamed binu maslama radiallaahu canhu ahaa waardiihii guud ee mucaskarka muslimiinta shaqadaasi oo uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama u igmaday wuxuuna amiir u ahaa konton saxaabi oo hooshoodu ahayd inay ilaalo ka qabtaan halka ay deggan yihiin muslimiinta si aanu cadowga u soo kadin markii ay muslimiinta ka soo laabteen khaswadii uxud soona aadeen magaalada almadiina waxay haweenkii muslimaadka ahaa oo ay ka mid tahay faaduma bintu moxamed sala allahu calayhi wasalama isku howleen diyaarinta cunto iyo biyo la siiyo muslimiinta moxamed binu maslama ayaana waardiyeynayay haweenka muslimaadka si aanay beelaha ugu noqon cadowga iskugu jira mushrikiin iyo yuhuud rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo maalinkaa aad u haraaday ayaa waxaa biyo macaan u keenay moxamed binu maslama kheer ayuuna ugu duceeyey nebiga khaswadii banuunadiir markii ay yahuudda isku dayeen inay khaarijiyaan rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu nebiga u diray moxamed binu maslama inuu aado yahuudda banuunadiir kuna wargeliyo inay toban maalmood haystaan si ay uga baxaan magaalada markii uu moxamed binu maslama u tegey ree banuunadiir una sheegay warka rasuulka sala allahu calayhi wasalama waxay ugu jawaabeen moxamedow maanan malaysanaynin in warkan oo kale uu noola imaan doono nin aws ka soo jeeda sababtoo ah waxay oos xulafo la ahaayeen ree banuunadiir xilligii jaahiliyada shan iyo toban maalmood ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama go'doomiyey ree banuunadiir waxaana qorshaha hubka dhigista iyo barakicintooda mas-uul oga noqday nebiga saxaabigan jaliilka ah ee aannu qisadiisa ka warramayna ee moxamed binu maslama radia allaahu canhu wa ardaah
في الأخسرين ونضرب بالسيوف رقاب قوم تصيرهم حصيدا خامدين تدكتكهم جيوش الحق دكا ولو شادوا لهم حصنا حصينا in moxamed binu maslama mas-uul ka noqdo barakicinta iyo hubka dhigista yahuuddii ay muddo dhow ka hor ahaayeen xulufo waxay ku tusinaysaa hal adeega halyeygan iyo welihiisa in uu lahaa islaamka iyo muslimiinta cid waliba oo islaamka ka hor timaadana haba ahaadaan dadka kuwa ugu dhowe uu isaga ka soo horjeedo berina ka yahay khaswadii duumatuljandal oo ay kala carareen mushrikiinta wuxuu moxamed binu maslama maalinkaasi gacanta ku soo dhigay nin gaal ah kaasoo rasuulka sala allahu calayhi wasalama u sheegay in tolkiisa ay kala carareen ninkan ayaana nebiga waxa uu u bandhigay islaamnimada sidaasi ayuuna diinta islaamka ku qaatay muslimiinta ayuuna u soo raacay magaalada almadiina khaswadii adkeed ee alkhandaq oo ay axsaabtii carab iyo yahuud iskugu jirtay ku soo duuleen magaalada almadiina wuxuu moxamed binu maslama oo ahaa haliyey indhafuran soo jeed badan uu fashiliyey iskuday lagu doonayey in lagu dila nebiga sala allahu calayhi wasalem khaalid bin waliid oo xilligaasi mushrik ahaa ayaa isagoo wata saddex nin wuxuu soo istaagay meel u dhow khandaqa markaasi ayuu damcay inuu warma la dhaco teendhada rasuulka sala allahu calayhi wasalem laakiin waxaa aragtida kala hormaray moxamed binu maslama isagoona ku wargeliyey saxaabiga cabbaad binu bashiir oo ahaa amiirka ilaalada rasuulka sala allahu calayhi wasalama iskudayga socda moxamed binu maslama ayaa tilmaamaya in habeenkii oo dhan ay soo jeedi jireen cabsi ay ka qabaan in gaaladu ay soo kadisa muslimiinta sidaana waxyeelo ku gaarsiiyaan nebiga sala allahu calayhi wasalem khaswadii bani qurayda intii ay socotay go'doomintooda wuxuu moxamed binu maslama ka mid ahaa halyeeyadii wacdaraha adag muujiyey sidaba caadada u ahayd wuxuuna si gaar ah oga mid ahaa ilaalada rasuulka sala allahu calayhi wasalem reer ows ayaa nebiga ka codsaday in loo hibeeyey ree bani qurayda maadaama ay xulufo ahaayeen markii ay hadalka ka badiyeen ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama u soo jeediyey in qof iyaga ka mid ah uu arrinka bani qurayda xakam ooga dhigi doono sidaasi ayayna ku qanceen wuxuuna garsoorahaasi noqday sacad binu mucaad radiallaahu canh markii uu sacad yimid ayay tolkiisa dhinacyada ka galeen si ay ugu qanciyaan inuu xukunkooda fududeeyo rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi sacad waxay u dhowdahay inuu xukunka alle ka hor istaagin dhaliisha mid wax dhaleeceeya wuxuuna sacad ku xukumay yahuuddii bani qurayda in gaashaanqaadkooda la laayo carruurtooda iyo haweenkoodana la qafaasho hantidoodana la qaybsado rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaana xukunkaasi aad ugu farxay maadaama uu waafaqay xukunka allah casa wajal khaswatulxudaybiyah wuxuu moxamed binu maslama ka mid ahaa sidoo kale raggii ka qayb galay howshiisa gaarka ahna waxay ahayd ilaalinta rasuulka sala allahu calayhi wasallam habeen habeennada ka mid ahna isaga iyo cabbaad binu bashiir iyo rag kale oo la socday waxay soo qabteen konton nin oo quraysh ka mid ah kuwaasoo doonayay inay weerar gaadmo ah fuliyaan markii uu dhacay heshiiskii sulxul xudaybiya wuxuu moxamed binu maslama ka mid ahaa saxaabadii heshiiskaasi markhaatiga ka noqday raggaasina waxaa ka mid ahaa abuubakar sidiiq cumar binu alkhadaab cabdiraxmaan binu cawf cuhmaan binu cafaan abuu cubayda binuljarax iyo rag kale dhammaantood allaha ka raalli noqda ee moxamed binu maslama wuxuu sidoo kale goobjoog ka ahaa khaswadii khaybar rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaana u diray inuu soo sahmiyo goob deegaan ku habboon wuxuuna soo helay mandiqada alrajiic halkaas oo markii dambe noqotay taliska ciidamada muslimiinta maxamuud binu maslama oo ahaa saxaabi la dhashay moxamed binu maslama ayay yahuuddu dileen maalinkii khaybar moxamed binu maslama ayaana markii dambe mubaaraso ku dilay yahuuddii ka dambeysay dilka walaalkiisa maxamuud kinaana bin abi xuqeyq oo ka mid ahaa yahuuddii gacanta lagu dhigay ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku wareejiyey moxamed binu maslama isagoo oga aargudaya walaalkiisa maxamuud ayuuna yahuudigaasi qoorta ka jaray cumradii alqadiyah oo sidoo kalena loogu yeero khaswat alqadiyah wuxuu moxamed binu maslama ka mid ahaa raggii wehelinayey nebiga sala allahu calayhi wasallam isagoo hogaaminayey boqol faaris ayuuna hordhac u noqday gelitaanka rasuulka iyo saxaabada ee magaalada makka نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنفراض من معد وراغم نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنفراض من معد وراغم نصرناه لما inkastoo moxamed binu maslamah ka qayb galay khasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam haddana wuxuu magaciisa ku suntan yahay howlgal gaar ah oo sariyo uu hogaaminayey ee ku dishay yahuudi looga maari waayey islaamka iyo muslimiinta ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهبات الصوارم kacab binul ashraf oo ka mid ahaa yahuuddii ku noolaa magaalada almadiina ayaa dagaalkii beder kadib wuxuu tegey magaalada makka isagoo u tacsiyeynaya quraysh kuna dhiirigelinaya dagaalka ka dhanka ah nebiga wuxuuna dhinaca kale aflagaadeen jiray haweenka muslimaadka nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu saxaabada ka dhex yidhi yaa inooga filnaada kacab binul ashraf wuxuu dhibay alle iyo rasuulkiisa ee moxamed binu maslama ayaa farta taagay ballanna ku galay dilka ninkaasi iyo inuu ka hor leexiyo muslimiinta xilli habeen ah ayay sariyadii uu hogaaminayey moxamed binu maslama waxay soo dileen kacab binul ashraf oo ay dhagar militari u degeen sidaasi ayayna kaga soo takhalluseen nolosha mid ka mid ah caqabadihii hor taagnaa muslimiinta rasuulkana aad ayuu ugu farxay dilka kacab binul ashraf
إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون يحزن أحمد كلا وربي لأجل محمد طاب الفناء
اللهم لك الحمد كفيت نبيك المستهزئين فلك الحمد ونصرت عبادك المجاهدين فلك الحمد اللهم صل على من بعثته بالسيف بين يدي الساعه حتى تعبد وحدك من رفعت ذكره وشرحت صدره وعصمته من الناس وجعلت شانئه الابتر اللهم صل على عبدك ونبيك محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من ارسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه واله وسلم وربي لأجل محمد طاب الفناء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منهم فداء فإن أبي ووالده
saraayaad dhowr ah ayuu hogaamiyey moxamed binu maslama kuwaas oo uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam amiir oga dhigay waxaana ka mid ah saraayaadkaas alqurdaa dilqisa iyo kuwo kale mid ka mid ah saraayaadkaasna waxaa moxamed binu maslama ka soo gaaray dhaawac culus heer ay meed ahaan oga tegeen gaalada markii uu geeriyooday rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu maxamed binu maslama ka mid ahaa halyeeyadii garab istaagay khulafadii raashidiinta xilligii cumar ayuuna moxamed wuxuu mas-uul ka ahaa dabagalka wulaadda muslimiinta si looga ilaaliyo inay sameeyaan takrifal awoodeed markii ay bilowdeen dagaaladii fitanta ahaa ee sababay dilka cuhmaan binu cafaan wuxuu moxamed binu maslama ka mid noqday dadka baadiyaha fogdegay diinkoodana halkaasi ku dhoortay taasoo ahayd dardaaran uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama u reebay لما حصلت الفرقة والخلاف في عهد معاوية وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أجمعين اعتزل كثير من الصحابة الفتن ومن هؤلاء محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه حتى قيل له لماذا لا تقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال لقد أعطاني النبي عليه الصلاة والسلام سيفا فقال لا تقاتل به إلا كافرا أو لا تقتل به إلا كافرا sanadkii afartan iyo saddexaad ee hijiriyada ayuu maxamed binu maslama geeriyooday iyadoo da'diisu tahay toddobaatan iyo toddoba sano wuxuuna dhalay toban wiil iyo lix gabdhood oo ay haween kala duwan u dhaleen shan ka mid ah carruurtaasi ayaana saxaabo ahaa oo nolosha ku soo gaaray nebiga sala allahu calayhi wasallam waxayna kale yihiin jacfar cabdallaah sacad cabdiraxmaan iyo cumar
مبرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد بعث النبي المصطفى بالحق فانتحر المريد وتناثرت شبه الضلال وزلزل الكفر العليم بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحي وهنيئا للانصار ثم هنيئا للانصار منزله النصره في الدين وكفى بهذه المنزله شرفا ما قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم في السلف الانصار عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجره لكنت امرا من الانصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها الانصار شعار والناس دثار متفق عليه
صفحات شيطان مريد لا ليس نرضى أن ينادوا من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في البلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله